nimada iyada kala fakisan niman ayada hadda nafuhayso oo hadda kombyuutarada hadda waa ka hadalna ay leeyihiin oo milaadahaas ka dhex aragna ay leeyihiin ayaga nafteeda ka cabsanaan oon cudurkay sheegaan milaada dhexdiisa uga soo baxay ka cabsan waa dad hadda nafihayso marka jirkooda horta mid ictibaarla maaha mid wax kasoo baxaanna maaha miraayad laga jira iyo taleefon laysku dirana wax go-aana ama saxiixyahu kama soo baxaan marka waa niman iska hadlay oo hadda nin walbaaba qolkiisa ku dhex jiro uu xiran yahay naagtiisii asagaa kala karaafiilan marka shirmaba ka suura geli karaba mana ka dhici karaba maxaa ku keenaya kula tahay in ay isu imaan waayaan nimanka cabsi baa nafta ka qaatay mid bini-aadanna waa haystaa mid rabbaaniyo rabbiay godob ka galeenna way haysaa qofku waxyaabaha uu haleeyey uu filanayay hadday ku yimaadaan wax allaala wixii qabtaaba cabsidii godobtay alla ka galeen cabsideeda haysa caawa haddii fayruskaas yaro taabto cudurka fayruska uu dili lahaa waxa ka hordilaya cabsi ay qabaan argagax iyo wadnagariir ayaa hordilaya waxaas inay u cabsanayaanna waxa kow ka ah godobtay alla ka galeen waana og yihiin inay daalimiin yihiinna waa og yihiin godob allahna kaga muslimiintana godob ka galeenna waa og yihiin marka wixii inay lala meel adag ay tegi doonaanna way qaybsan yihiin way og yihiin waxaa la yidhi hadda kahor nimaa been ku dhaaran jiray kutub beenahu mari jiray mare allaala markii wixii oo dhan kutubka cid kale isaga la ogumaan jirta xoolihii uu kutub ku qaatay mar allaala markii malaariya qabato ama qandha qabato waa argagaxaya oo indhahu cadaynaya ma markii dambea la yidhi war hebelow nasbax mihide maxaasaan ugu gariire ugu dhiidaysaa markaasuu yidhi walla dharax yaala waa isoo karay waa nin been ku dhaaran jiray kutubkii waa isoo karo ka wadaa walla dharax yaala waa isoo karoo yidhi qandhada ay haysaa marka nimanku waa niman ay soo kartay waxaa soo karay dulmigii iyo fasaadkii iyo fisqigii iyo nijaaskii iyo islaamgumaadkii ayaa soo karay marka waxay isleeyihiin haddiiba majiro yara idinka soo agbaxdo waa taad u dhimo lahaydeen hadda lagama yaabo in ay macnaha meel kasta ay joogaan taleefonkay xataa ku wada hadlaayeen ayaa hadda khatar ku jira waxay ka baqayaan mow dhimasho inay ku timaado dhimasho ka gadaa wixii jirana way dareemayaan nimankan wax kale uga baqayaan ninkuu moog tahay hadduu gaal yahay iyo hadduu murtad yahayba wax mawdka uga cabsi badan oo loo sheega adduunka ma jiraan ma garan siwacan marka waxay u cabsanayaan cudurka ama u idin haleelaa adika oo fasaadka intaan le-eg ku jira ama godobta intaan le-eg ku jira ama muslimiinta iyo dadka kale oo caalamka dulum intaan leegu geeyey ama malakomuusku idin yimaadaa ayaa ku jirta waana naflacaari geerika cabsi waa mawdka cabsisho bes weeyaan wax kalama hayaan mar hadday dareemayaan dhibaatadii ay geesteen iyo waxa ka dhala kara in ay allah u tooba keenaan maxaa ka hor taagan waxyaabaha u diiday waxaa ka mid a kuwan murtadiinta ah oo farmaajo u weyn yahay waxay og yihiin diinta wax ka yaqaanaan waxay og yihiin xulumkay ku jiraan waxay og yihiin qayaamada wax ka horeeya marka haddana isla maca daalika ma ma toobad keeni karaanoo rumuudkooda waxaa laga hayaa iyo fiiladooda iyo maamulkooda gaalada waa ina hore alla u diidaa haysa hadday saacaddan waa tooba keena yidhaahana argagixisada safkeeda lagu dara haddayse taba ugehnina malakamiidkiiyo cabsidiisa ahaya marka corona virus hortood ayaa cabsi u dhimo doonaan adigu dhowaan waxaad ka qayb gashay shirkii ay qabatay xarakada shabaab almujaahidiin ee ciwaankiisu ahaa shirka wadatashiga ee jihaadka bariga africa dee koronana markaa waa jiray adinku miyaadnan corona ka baqayn markaa maya maya maya maya maya annaga waa dadaalaynaa cudurka in laga dadaalo alla nogi laakiin cudurka haddana in hogaan cudurkaa fog in hogaan lagu soo jeedaa sax maaha ta labaad ninka muslimka ahlu tawxiidka mawd kama cararo mawd kama cararo kamana cabsado maxaa yeelay naftiisa ku meelgeeskara isna inuu ilaahay godob ka galay ilaahay markaan dulmankan waxaa weeye maalinay istikfaar weydiisanayaan wax ilaahay xiriir xumaan oo kala dhexeeya inaysan jirin ay aaminsan yihiin maca daalika marka malakumowdka waa makhluuq ayaguna ajal baa u qoran mana ka cabsanayaan oo la kulanka alla cabsi weyn kama muujinayaan dhimashadana inay saacadeeda dib dhaceenna og yihiin cudur muuqdo markaas faraha laisla jilaa hebel lagu hubaahona ma jiro saas daraaddeed iyo tawakulkooda ayaa keenay in safka laysi saaro allana la tawakalo macnaha asbaabahaas ayaa keenay in safka laysi saaro la walaalowo hal goob lagu shiro oo habeen iyo maalmeelasa hal saxan wax lagu wadaono taas ayaa keenaysa caqiidada islaamkaana keenaysa marka wax shakiya ma aydnaan qabin annaga caqiidadan waxaan aaminsanahay inayna dadka islaamka ahoo tawxiidkooda dhab yaho berax laayahay oon ilaahay fallaayo ku noqon inuu ku dhacayo maba aaminsaniba cudurkan cudur gaalada lagula daranayo ilaahayna ku imtixaamay muslimiintuna ay cibro u tahay ayaan u arkaya maba ka cabsanaya waaba ku farcayaaba ugu dambeyntii shirkii aad ka qayb gashay ee la isugu yimid een, oo maaragtay looga hadlayay jihaadka barigan africa een, sawir haddaad naga siiso maxaad ku sawiri kartaa
wallaahi niyo ninku wuxuu hore u yaqiino u sawiraa aniga wax maskaxdayda ka weyn oo shirkaasi ahaa mid aan filaanayna ma ahayn mid inuu hadda dhici karo soomaaliya ka dhici kara wadna ilama ahayn laakiin waxaan ogaadayba fikirka ka haysta jihaadka mid yar aad u raqiisa inuu ahay laakiin aan hadda arkay in jihaadka awooddiisa iyo ballaarashadiisa iyo halkuu gaaray mid caadiya ma ahayn waxaa ka soo qayb galay waad arkaysa ama si ama fiirsatay ama dhegaysatay rag ka socda bariga africa oo dhan oo bariga africa oo dhan rag saraakiiloo ka socda iyo rag umuraha ka socda ayaa shir ka soo qayb gala anigana inay imaan karaan dadka noocaasi ama ka hadli karaan ama maba midaan tamaninayba ma ahayn marka shirka sawirkiisa mid iga weyn waa maba bixin karaa aniga ma garatay ugu dambeyn soomaalidan lagu soo duulay ee la kala qaybqaybshay ee la gumaadayo ee la isku dirayo ee kheyraadkoodii la boobayo maxaad leedahay Eh, waxaan usoo jeedinayaa dadkaas muslimiinta oo walaalaha oo soomaaliyeed oo meel kasta lagu duleysanayo waxaan usoo jeedinayaa hal talan waxaan lidi leeyahay waxaan leeyahay dadkaas walaalahaya war maanta waxaad haysatiin garab iyo cudud ilaahay idinku manaystay oo mujaahidiina oo cid idinka daba hadli kartaa isan jirin adinkaa ka dhimana soo haleela haddaad soo haleeli waysaan maalin waxaad qayli doontaa qoraga laydinka qaaday dhagaxa laydinka qaaday xataa dhagaxa tuurtaan ad waysa xataa rebalasin quraaraday samaysanayna gaas ku shubayna kuma shuba taqaanaan maalinta guryihiina iyo xaasaskiina la qaato guriga oo ilmuhu idiin joogaan katarabil dhinac laga geliyo maalintaasaad doonaysaan inaad dhagax tuurtaane waa idinka digaya aan leehay maanta qorayaad haysataan awood baad haysataan cidaad soo hoosgashaanaad haysataan dhulka kakaca guryihiina iyo ilmihiina yuhuud ha siinina gaal etoobiyaan ebera ha siinina kenyaati ha siinina dhulkiina difaacda iyo diinta haddaadan diin u dagaalamayn oo argagixisinidia aad ka cabsanaysaan dhulka yaa laydinka qaadan ahaa islaamaha iyo ilmaha guriga ka tarabiil yaa laydinka gelino wallaahi aan ku dhaartay haddaad saa u fadhisaan etoobiyaanka socdaaho wallaahi aan idinku dhaartay ka tarabiil buu idinka gelin hadda waxaad la socotaan in boosaaso maalin kasta lix boqol oo etoobiyaan u tagto oo lugaynaysa hargeysana sidoo kale shaqooyinkii dadka muslimiinta ay qaateen guryihii ay qaateen waxaan leehay in guriga katarabiil laydinka geliya ha sugine maanta hiil baa haysataan qorayna waa haysataan ilaahay tala saarta mujaahidiinta macooda noqda dalkana gu- guujina marka saacadda saacadad qoraga qaadaan ayay guujina imaanaysaa africa iyo islaamkao dhan adduunkana adinkaa maamulaaye kulle ummadda ha ku maamuline cisiga ka soo qayb galaan leehay intaasaan kula talin lahaa